kadib fatahaada dhinacyo badan loo isbiirsaday oo uu sameeyey webiga shabeelle waxa ay sababeen inay go-aan marinjiheedyada dhulka waxaana dadka deegaanada iyo tuulooyinka dhaca koonfurta magaalada jowhar ay isticmaalaan dooyo yaryar oo mararka qaar khasaare naf iyo maalbale ay kala kulmaan marka ay qalimaan inta ay ku guda jiraan safarka webiga qaar ka mid ah dadka tuulada raqay leh oo ku safra doomaha isticmaala webiga shabeelle ayaa cabasho ka muujiyey dhibaatooyinka ay kala kulmaan safarka doomaha ee webiga mara waxa ayna maamulka hirshabeelle ka codsadeen in laga caawiyo sidii jida dhulka ay ku heli lahaayeen